markii dhinaca kale aan sheegno dawladdu waxay hore ugu gashay heshiis xisaab garab la yidhaahdo baarlamaankana waa uu kasoo horjeestay ra-iisul wasaarahana waxa uu u gudbiyey qaramada midoobey baarlamaankana waa kasoo horjeestay maxay tahay sababta hortaagan in uu madaxweynaha uu saxeexo si uu sharci u noqdo
madaxweynaha de saxeex loogama baahnayn baan filaya because madaxweynuhu wuxuu saxeexaa hindis sharciye waxay ahayd heshiiska ratification baa looga baahnaa baarlamaankaan xaqaa lahaa baarlamaanku markuu diiday wa arin xidhantay de maaha waa raj ansixin marka heshiis dal looga soo galo dabada waa la ansixiyaaye uma baahna daseex madaxweyne
sagaal iyo labaatankii bishii aynu ka soo gudubnay ilaa iyo afarta bishaan aynu ku jirno qaramada midoobey waxa ay u xil saartay guddi ay ka mid yihiin arrimaha badda m o waxay u xilsaartay ay ku dartay xubin kamid noqosho ah dalka kenya arrintaasoo laga cabsi qaba in ay ku sharciyeysato maxaad kala socotaa arrinkaas m oda dalalkao dhaniba waa ku jiraan sideeba kenya kenya soomaaliyana international maritime organizationka dawladahoo dhanba way ku jiraan waxaad ka hadlaysaanan garanaynin wax gaar ahaana guddi ayaa loo saaray guddi ayaa loo saaray waxaad ka hadlaysaan uu laba socdo international maritime organizationka dawladahoo dhani waa ka mid okay markii aanu ka gudubno dhinacaas markii aynu dhinaca kale uga gudubno dalka soomaaliya waxa uu ahaan jiray dawlad jirta burburkiisa heerka uu gaarsiisanya maanta waxa muxuu ah miisaaniyadii loo weydiisanaya urur goboleedka iga arrintaasi kaalin intee leeg ee dawladdu macnaha ay kaga tilaabsan kartaa in mar kale aysan soo noqon dawladda soomaaliyeed miisaaniyadeeda badideeda iyadaa ka soo saari jirtay dalkuna nabad waxa dalkeedoo dhanna xukuumadda markaa jirta waa kuhays gacanta hadda miisaaniyadani waa miisaaniyad dalka lagu soo celinayo oo bilow ah labaatan sannadood dawlad shaqaynaysay oo miisaaniyad lahayd inaysan jirin waad ogtahay miisaaniyadanna sababta loo doonayo dawladaha dabadda wax loo weydiinaya waxay tahay badideedu waxay ka imanaysaa lacag dabadda maaha lacag gudaha laga soo saaray laakiin marka dalka la xasiliyo oo xasilinta iyo nabadgelyadu soo noqoto kor bay u kacaysaa bil walba oo miisaaniyaddaa sii socoto lacag loo helo oo ciidamada loo helo oo xasilintu badato waxa badan doona lacagta dalka laga soo saarayo marka miisaaniyaddu saasay isu kabid safiirka maraykanka ayaa adigu ra-isul wasaare ku-xigeenka hadda aad la kulanteen xataa waxyaabaha kala hadasheen safiirka keliya ma hayno wuxuu ahaa safiirka maraykanka jabuuti u fadhiya iyo nin kale oo ku-xigeenka wasiir ku-xigeenka ah johny carson ku-xiga waxaa la yihahdaa ku-xigeenka kaaliyaha wasiirka arrimaha dabadda ee xagga africa waxaa la yihahdaa carol wycov saddex kaaliyuu leeyahay marka midka qaabilsan east africa iyo central africa weeyaan shirkuunu ka soo qayb galay mar horena waa is aragnay haddana waan is aragnay waxaannu ka wada hadalnay xoojinta xiriirka labada dal
waxa kaloo aad la kulantay sida aan arkayo aniguba safiirka dalka faransiiska ee dalka jabuuti maxaad kala soo qaadeen
safiirka faransiiskaan isna aragnay waxaan isna ka uga mahadnaqnay taageerada ay na siiyaan wuxuuna iga wareystay xaalada dalka waana noo tacsiiyey dhacdadii xumaydee ummadda soomaaliyeed gaadhay maalintii dhaweyta safarkaagu hadda ma dalka ayuu dib uga noqonaysaa mise safaro kale ayaa dalkaan dalkaan ku noqonaynaa insha allah waktiga ugu dhaqsaa badan maxaad usoo jeedinaysaa shacabka soomaaliyed waa taan aad aragtid qaraxyada lala beegsanaya xarumihii qaydihii waxbarashada hoteeladii waaweynaa shacabka soomaaliyeed maxaad usoo jeedinaysaa shacbiga soomaaliyeed waxaan usoo jeedinaynaa run ahaantii inay dulqaataan aad bay u dhibtoodeen labaatan sannadood oo dhibaataada ay kusoo jireen waxaanu ilaahay uga badyaynaa inuu dhibaatada ka saaro dadaal fara badan baa socda oo sidii dhibaatada looga saari lahaa oo dhinac walba dhibaato dhinac walba haysata dhacdadii maalintii dhaweysana waxay hayde dhacdo hore loo arkayba ma ahayno dhacdo caad iyo caad u foolxun hadday wax fool xumaayeen wax isnimo ah ayay ahayd insha allahna waxaan rajaynaynaa shacabka soomaaliya guul iyo barwaaqo iyo wanaag baanu rajaynaynaa
aada iyo aad ayaa umahadsantahay saacadda